shirweynaha caafimaadka adduunka ee ka socda magaalada jeneva switzerland ayaa ansixiyey qaraar ay kasoo shaqaysay dowladda soomaaliya oo ay sidoo kale iskaashi kala samaysay in ka badan labaatan dowladood kaasoo ku baaqaya in wadamada caalamka ay si weyn uga dhiidhiyaan dhimashada hooyada iyo dhallaanka caalamka waxaa sanadkii ku dhinta laba boqol sideetan iyo toddoba kun oo haween ah xilliga uurka ay leeyihiin ama xilliga dhalmada halka ay dhintaan afar milyan iyo sagaal boqol oo kun oo dhallaan ah oo da-doodu ka yartahay shan sano sanadkii wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo ku sugan magaalada jeneva ayaa ka waramaya nuxurka qaraarkan qaraarkan waa qaraar aada muhiim u ah sidaan ognahay waxaa jiray sustainable development goals adduunka uu higsanayo sustainable development goal three point one oo qeexaya hooy dhimashada hooyada in la yareeyo sanadka laba kun iyo soddonka iyo sustainable development goal three point two oo qeexaya ilmaha shanta sano ka hor dhimashadooda in la yareeya ama maaragtay laga hortaga ilmaha u dhimanaya dhimashada laga hortagi karo inay u dhintaan in laga hortago laba kun iyo soddonka marka la gaaro iyo dalkaas marka adduunyada ay dhigteen ilaa konton iyo sagaal dal ayaan u muuqdo inay ka dabamarayaan oo ay laba kun iyo soddonka yoolkaas laleeyahay ay gaari karin u muuqdo soomaaliyana ay kamid tahay dhimashada hooyada dhallaanka soomaaliya aaday u badan tahay boqolkii kun oo hooyo oo uur qaada sanadkii waxaa dhimata soomaaliya lix boqol iyo labaatan iyo kow hooyo ah ayaa dhimata markaa sidaa darteed qaraarkan wuxuu u baaqaya adduunka inay u midoobaan sidii wadamadaas kadib dhacay yoolkaas laleeyahay sidii yoolka xilligaas ay ku gaari lahaayeen targetkii la rabay ay ku gaari lahaayeen adduunka inuu midoobo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo adeeg bixin ahaanba maaragta mudnaanta la siiyo hooyada iyo dhallaanka ayuu ku baaqaya qaraarkan qaraarkan adduunyada wuxuu ugu baaqayaa in hadda qaraarkii inta badan dowladda bixiyayaasha ahaan ay qaateen oo inala sponsor garayeenna waa waa wax kale oo lagu farxa ayadana marka haddii marba qaraarkii ay nala qaateen oo ayagii ay sponsor garayeen lana ansixiyey waxay ka dhigan tahay yani commitment ballanqaad adduunku uu ballan qaaday in maaragtay dhimashada iyo hooyada iyo dhallaanka in la yareeyo maarata meel loogu soo wada jeesto in isla qaato adduunku isku raacay ka dhigan tahay taas waxay nooga dhigan tahay annaga in maaragta dhaqaalo badan loo helo maarata la dagaalanka dhimashada hooyada iyo dhallaanka in dhaqaalo loo helo in focuska la saaro oo maaragtay dhaqaalihii caafimaadka lagu bixin jiray adduunka in inkasta badan mudnaanta la siiyo hooyada iyo dhallaanka adeegyada hooyada iyo dhallaanka in oo mudnaan la siiyo waxay ka dhigan tahay in maaragtay maaragtay prioritiska iyo boliciga iyo service deliveryga adeeg bixinta iyo technical supportiga iyo financingka intaba in maaragtay loo soo jeesto in wax laga qabta dhimashada hooyada iyo dhallaanka dalkeenna ayaa kunkii cunug ee da-doodu ka yartaha shan sano waxaa sanadkiiba ka dhimata boqol iyo lix ilmo halka dhimashada hooyada soomaaliya ay tahay boqolkii kun ee hooyo ee uur qaada ama xilliga dhalmada ay soomaaliya sanadkii ku dhintaan lix boqol kow iyo labaatan hooyo qaraarkan ayaa lagu wadaa in hoos uu u dhigo dhimashada hooyada iyo dhallaanka